aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal xaaladda degmada aadan yabaal oo saakay mujaahidiintu ay dib ula wareegeen ayaa iminka aan idila hadlayno ah mid degan waxaana si buuxda ugu sugan ciidamada mujaahidiinta oo dhinacyo badan ka soo galay saaka magaaladaasi cagtana mariye maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa xaaladdu waa mid degan raayada towxiidka ayaa degmada aadan yabaal ka dulbabanaysa ciidamada mujaahidiinta ayaa meel walba oo magaalada ka tirsan haddii ay dariiq tahay wadooyinka soo gala iyo xarumihii iyo saldhigyadii murtadiinta ee magaaladaasi ay kaga sugnaayeen ciidanka mujaahidiinta ayaa hadda ku sugan faysal sidoo kale waxaa xusid mudan in meedadka murtadiintu ay weli daadsan yihiin xeryihii mujaahidiintu saaka ay xasmiyeen oo gaaraya ilaa toban xero oo duleedka iyo magaalada gudaheedba ku yaalay meedad aad u fara badan ayaa saraakiisha mujaahidiintu noo xaqiijiyeen inay halkaa yaalaan waxaa sidoo kale xusid mudan faysalow inay jiraan khaniimooyin gaadiid ay qeyb ka yihiin iyo hub iyo saanad ciidan iyo rasaas aad u fara badan iyo agab fara badan oo mujaahidiintu saaka qaniimaysteen maadaama xeryahaasi dhammaantoodba allah fadligiisa ay cagta mariyeen faysal haddaan eegno murtadiintii saaka cagta la mariyey halka ay u firxadeen warar kala duwan baa kasoo baxaya murtadiinta oo ku aadan goobaha ay u firxadeen murtadiintii saaka ku jabay dagaaladii ka dhacay degmada aadan yabaal qaarkood waxay u firxadeen magaalada muqokori oo hiiraan ka tirsan qaar waxay u firxadeen deegaan lagu magacaabo ceel hareeri qaar waxay u firxadeen deegaan lagu magacaabo tardo qaar waxay u firxadeen inta u dhexeysa deegaan lagu magacaabo tawakal iyo ceeldheere buraale weliba halkaa waxaa la tilmaamayaa faysalow inuu halkaas u firxaday maleeshiyaad uu wato odawaa yuusuf raage oo firxad ah ayaa halkaasi gaaray ayaa wararka qaar ay tilmaamayaan oo maleeshiyaadkaas oo habqan ahaa ay halkaasi tageen marka deegaano kala duwan ayay u firxadeen murtadiinta ciidankan murtadiinta ee ku sugnaa aadan yabaal sida taliska bayaanka kasoo baxay lagu sheegay waxay gaarayeen laba kun iyo shan boqol oo askari runtii inta la laaya mooyaane inta kalena way firxadeen oo wadooyinka hiiraan aada ee aadan yabaal ka baxa ayay u carareen mujaahidiintuna maysan ka harin oo ilaayo haatan way sii eersanayaan marka xaaladda si guud faysal waa mid degan cadowguna waa mid jabay allah ayaana ku mahadsan guushaasi ballaaran ee saakay muslimiinta usoo hoyatay